أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال العلامة سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى العورات أربع عورة رجل مطلقا والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة وعورة الحرة في الصلاة جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين وعورة الحرة والأمة عند الأجانب جميع البدن وعند محارمها والنساء ما بين السرة والركبة العورات عوروينكي أربع أفر قيبوض بمعنى أربعة أقسام ولجه أفر قيبوض أي عوروينكو أي قيب سمان weli waxaanu ku dhex jirnaa shuruuddii salaadda waxaanu hore u soo qaadannay shuruudda salaadda waxaa ku jiray satrul cawra cawrada in la asturo waxay ahayd shardi ka mid ah shuruudda salaadda marka cawrada la asturayo ilaa xadkeewo ragga cawradooda salaadda ilaa xadkee inay asturaan ay waajibta oo xadkaa meel ka mid a haddii ay banneeyaan salaaddii dhexdeedii ay salaadu ka jibayso xadka cawrada rajulka inaan ogaano salaadda iyo haweenka naftooda marka ay salaadda ay tukanayaan cawrada la leeyahay inay asturaan waa waajib oo haddii ay banneeyaan salaaddii ay ka burayso waa xadkee marka jamiican xuduudul cawraadu sheekhu rabaa inuu ka hadlo cawraadka xuduuddooda iyo qaybaha cawraadku ay u qaybsamaan alcawraatu cawrooyinku arbacun afar weeye afar qaybood cawratu rajuli ninka cawradiisiiu mudlaqan xaal aan la kala qaadin cawradaa ninka oon la kala qaadaynin ama salaad ha ku jiro ama yuusan salaad ku jirin cawratu rajuli ninka cawradiisii mudlaqan xaal aan la kala qaadaynin iyo walamati wa cawratu lamati addoonta cawradeedii fi salaati salaada dhexdeeda xaal ay ku sugan tahay addoontu maa maxal weeye maxalkaasoo beyna surati warukba jilibka iyo xudunta u dhexeeya marka waxaan mubtado ka dhiganaynaa cawratu rajul cawradaasi waa mubtada khabarkiina maadaas wey maadaas wey khabarki cawratu rajuli ninka cawradiisii mutlaqan xaal aan la kala qaadaynin cawrada ragga iyo walamati addoonta cawradeedii fi salaati salaada dhexdeeda xaalay ahaatay addoontu maa maxal weeye maxalkaasoo beyna surati warukba jilibka iyo xudunta u dhexeeya sheekhu wuxuu ku leeyahay raximahu llahu tacaala ninka ragga ah cawradiisa ama salaad ha ku jiro ama yuusan salaad ku jirin mutlaqan macnaheedu waa sidaa mutlaqan yaan la kala qaadin marka la leeyahay ulajeeddada waxaa weeye sawaaءun kaana fi الsalaati aw khaarija الsalaa ama salaaddii ha ku dhex jiro ama yuusan salaad ku jirine waxaa cawro isaga u ah jilibka iyo xudunta inta u dhexeeya waa jilibka iyo xudunta inta u dhexeeya inuu asturo ayaa waajib ku ah oo jilibka iyo xudunta inta u dhexeeya qeyb ka mid a hadduu faydo haddee salaadda hadduu ku jirana salaaddii way ka burtay jilibka iyo xudunta inta u dhexayda qayb ka mid a hadduu faydo isagoo salaaddii ku jira salaaddii way ka burtay hadduu khaariju salaad joogo oo salaad uusan ku jirinna waa dembaabay oo dembiyuu geli marka isaga cawradiisa mar walbaba ama salaad ha ku jiro ama yuusan salaad ku jirine waa jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa walidaalika marka cajirku wuxuu ka mid yahay uu soo geli cawraduu soo geli maxaa yeelay xadiis abu daawuud iyo tirmidi ay warinayeen ayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam saxaabi la yidhaaho jarhad ayuu la hadlayay marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam jarhad wuxuu ku yidhi qaddi cawrataka fa ina alfakhida cawra jarhadow cawradaada dabool oo astur fa ina alfakhida cawra cajirku cawraduu ka mid yahaye cajirkaaga asturuu ku yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam nin saxaabiyo markaa jarhad la dhihi jiray ayuu la hadlayay nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabigaasina markaa salaad kuma jirinoo khaariju salaadu joogo oo salaadda bannaankeedu ahaa marka qofku ninka ah ama salaad ha ku jiro ama yuusan salaad ku jirin waa inuu asturo maa beyna surati wa rukba addoontii markii la yidhaah addoonta addoonta marka salaada ay ku jirto waxay la mid tahay cawradeedu cawrada ragga addoonta yacni ulajeeddada laga leeyahay waa xilligii hore ee addoommadu ay jiri jireen waa xilligii yacni jihaadku uu jiray oo la jihaadi jiray oo gaalada markaas yacni laga soo qanimaysan jiray gabdho ama dumar laga soo qanimaysan jiray dumarkaana la addoonsan jiray addoontaas marka salaadda markay ku jirto waxaa cawro u ah maa beyna sura wa rukba jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa qayb ka mida hadday faydo salaaddii way burto laakiin jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa wixii ka soo haray waa sidii ragga oo kaleo cawro uma aha markay salaadda ay ku jirto laakiin bishardi markaas qof yacnii ajnebi ka ah inuusan agteeda joogin amaa haddii iyadoo salaaddii ku jirto qof ajnebi ka ahna agteeda uu joogo waa noo iman doontaa waalamati cinda alajaanib jamiicu اlbadan oo markaa waxay la mid tahay gabadha xuradaah oo kale la mid tahay de marka jirkeeda o dhan aa cawro noqonayo marka laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weeye qof ajnebiya lama joogo salaadiina way ku jirtaa addoonta marka madaahibtu way isku khilaafsan yihiin masaladan addoonta markay salaada ku jirto imaamu shaafici raximah اllahu tacaala madhabkiisu waa sidaas laakiin mar walbaba waxaa ijmaaca oo khilaaf uusan ku jirin laa khilaafa fii jawaazi kashfi الra'si lilama fi الsalaa addoontu markay salaada ku jirto in madaxeedu uusan cawro ahayn jamiicu lmadaahib oo dhan way isku waafaqeen madaxeedu inuusan cawro ahayn addoontu marka ay salaada ku jirto jamiicu lmadaahib oo dhan way isku waafaqeen ilaa xasanulbasri maahane oo xasanulbasri keligiis isagu wuxuu qabaa waxay la mid tahay xurada oo xataa madaxa inay dabooshaa waajib ah oo taabiciga xasanulbasri keligiisa culimmada wuxuu ka qabaa addoontu inay la mid tahay gabadha xurada ah markay salaada ku jirto oo iyadana madaxa inay dabashaa waajib uu leeyay laakiin waxaa culimmada kale ay qabaan in madaxa in ay faydo ay bannaan tahay ilaa imaamu shaafici isagu wuxuu leeyahay madaxa iska dhaafee jilibka iyo xudunta inta u dhexeeya uunbaa cawro ah inta kale cawro kuma aha addoonta markay salaada ku jirto wa cawratu lxurati gabadhii xurada ahayd cawradeedii fi salaati salaada dhexdeeda xaal ay ku sugan tahay jamiicu badanihaa jirkeedoo dhan maa maxal maxalkaasoo siwa alwajhi waalkafayn wejiga iyo labada calacalood ka soo haray waxaa laga hadlay haddana haweenta xurada ah cawradeedii marka ay salaada ku jiro ilaa xadkee inay asturto markay salaada ku jirto ay waajibta oo haddii ay xadkaa bannayso salaaddeedu ay ka burayso wuxuu ku yidhi sheekhu gabadha xurada markay salaada ku jirto jirkeedoo dhan waa wada cawro waxay bannayn kartaa oo keliya wejiga iyo labada calacalood wejiga way bannayn kartaa iyo labada calacalood laakiin marka la leeyahay wejiga way bannayn kartaa markii salaadda ay ku jirto waxaa waajiba inay asturto taxta adiqni taxta adiqni cawraday ka mid taha fi salaa yacni taxta adiqni ulajeedada laga leeyahay waxaa weye waa garkaas lafgarayda wixii ka hooseeya lafgaraydaas wixii ka hooseeya oo dhinacan meeshaa inay asturto gabadhu waa waajib maxaa qaybtaasi waxay ka mid tahay cawraday ka mid tahay maxaa qaybtaasi waxay ka baxsan tahay xuduuddii wejiga walidaalika marka lafgaraydaas wixii ka hooseeya oo dhinacan ka xiga dhinaca dhuunta ka xiga waa waajib gabadhu inay asturto xataa baaطina alqadam xataa cagta inay asturto oo cijiyaha lugaha ay asturto kulli waa waajib kulli waajib ilaa abaa xaniifa maahane jamiicu lmadaahibna sidaasay qabaan ilaa abi xaniifa maahane abi xaniifa isagu wuxuu leeyahay baatinu اlqadami laysa bicawra oo gabadha cagteeda cawro ma aho xilliga salaada ay ku jirto way bannayn kartaa uu leeyahay abi xaniifa laakiin madaahibta kale waxay qabaan jumhuur اlculamaa in jirkoo dhan gabadha marba hadday salaada ku jirto ay cawro tahay loo ogol yahay keliya wejiga iyo labada calacalood bis wejigaas iyo labada calacalood inay faydo ayaa loo ogol yahay jamiicu badanihaa maasi walwajhi waalkafayn walidaalika haweenka qaarkood masaladan jahliyay uga jiraanoo qaarkood waxay iska tukanayaan cagaheedii oo iska bannaan cagahoodii ama lugahoodii oo bannaan ayay iska tukanayaan salaadaas waxba kama jiraan waa baatil salaadaas waa baatil wejiga iyo labada calacalood wixii ka soo haray cijji ka mida lugahaaga haddii bannaanka ay timaado salaaddii way kaa burtay wa cawratu اlxurati fi salaati jamiicu badaniha maasigu alwejhi walkafayn wa cawratu اlxurati gabadha xurada ah cawradeedii iyo walamati addoonta cawradeedii cinda alajaanibi ajaanibta agtooda xaalay ahaadeen jamiicu اlbadani jirka oo dhan wa cawratu اlxurati gabadha xurada ah cawradeedii iyo walamati addoonta cawradeedii cinda alajaanibi ajaanibta agteeda xaalay ahaadeen jamiicu اlbadani jirka dhammaantiisu wa cawratu اlxurati gabadha xurada ah cawradeedii walamati addoonta cawradeedii cinda alajaanib ajaanibta agteeda xaalay ahaadeen jamiicu اlbadani jirka dhammaantiisu waxaanu soo qaadannay gabadha addoonta markay salaada ku jirto cawradeeda xadka ay tahay waxaa kaloo aanu soo qaadannay xuradii iyadana markay salaada ku jirto xuduudda cawrada halkan waxaanu ku qaadanaynaa gabadha xurada ah iyo gabadha addoonta ah markii niman ajaaniba ay agagaarkeeda joogaan xuduudda cawradeeda sheekhu wuxuu yidhi marba haddii ajaanib ay la joogaan waa jirka dhammaantiis jirka dhammaantiis addoonta iyo xurada inay asturaan waa waajib marba haddii nin ajnebiya meesha uu joogo laakiin jamiiculbadan marka la leeyahay waa binisbati linnadar xataa wejigu markaas cawruu noqon wejigu markaas cawruu noqon mar haddii ajnebi joogo meesha binisbati ila annadar waxaa loola jeedaa xagga fiirada oo ninka ajnebiga ahi gabadhii ajnebiga ka ahayd ma fiirin karaa loola jeedaaho jirkooda dhan jirkeeda dhan ayaa cawro ah oo xataa wejigeedii ma fiirin karo wejigeedii xataa ma fiirin karo amaa markii la yidhaaho xagga asturka iyadu inta ay asturto oo jirkeeda intay asturayso waajib waxa ku ah waa wejiga iyo labada calcalood wixii ka soo haray inay asturto ayaa waajiba xagga asturka markii la yidhaaho laakiin waxa sheekhu ka hadlayo jamiiculbadan uu leeyahay jirka dhammaantiis waa cawro oo xataa wejigii uu soo gelayo waa xagga xugumka fiirada markii la yidhaaho oo ninka ajnebiga ahi gabarh ka ajnebiya ma fiirin karo jirkeedoo dhan ayaa cawro ka ah xataa wejigeedii ma fiirin karo waxay culimmadu isku khilaafaan oo kale ah haddii qofku xumaato uusan ula jeedin oo shahwo iyo fidno iyo midna uusan ula jeedin wejigeeda ma fiirin karaa ayaa la isku khilaafaa hadduusan xumaato iyo qasadkiisu iyo shahwo ku fiiri uusan ula jeedin gabadha wejigeeda ma fiirin karaa ajnebiga ah imaamu nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay xataa wejiga ma fiirin karo hadduusan xataa xumaata ula jeedin iyo shahwo uusan u fiirinayn xagga waraca iyo ixtiyaadka iyo dadaalkuu ka fiiriyey imaamu nawowi raximah اllahu tacaala laakiin imaamu raafici raximah اllahu tacaala wuxuu leeyahay wejiga fiirintiisu dhib ma lahaa hadduusan qofku shahwo iyo fidno uusan u fiirinaynin gabadha wejigeeda laakiin mar walbaba xagga xalaal miiradka iyo alla kacabsiga waxaa wanaagsan xataa wejigii inaan la fiirin haweenta ajnebiga ah xataa haddaadan qasad iyo ulajeedo shahwo aadan ka lahayn wa cawratu اlxurati waalamati cinda alajaanib jamiicu اlbadan xata alwajhi wاlkafayn marba haddii ajnebi meesha joogo wejiga iyo labada calacalood xataa waxay noqonayaan cawro walow cinda amni اlfitna xataa fitnaba ha laga aamin noqdo fayaxrumu calayhim waxaa xaaraam ka ah ragga an yanduruu ilaa shayin min badanihima xuradii iyo addoontii shay jirkooda ka mida inay fiiriyaan ragga waa xaaraan walow qulaamata dufrin baa allah ka dhigo ciji ay gabarh ajnebihu iska jartay baa allah ka dhigee cijidaas xataa ma fiirin karaan waa ciji ay iska jartay munfasilatin minhumaa ciji xataa ka soo go'day oo jirkoodii aan ku dheganayn oo gabadhii xurada ahayd iyo gabadhii addoonta ahayd ka soo go'da baa allah ka dhigee ma fiirin karaan shareecadu sidaasay u xaq dhowrtay dadka karaamadoodana ay u ilaalisay diintuna ay u adkaysay wixii albaab fidnaba keeni kara diintu waa xirtay albaab fidnaba wixii keeni kara walidaalika haddii sidaa diinta loogu dhaqmaayo wax fidnaba ma dhiceenba fidnaba ma dhiceen laakiin fidna bilowgeedu muxuu noqday in firadii la fasaxay oo qofku indhihiisii uu fasaxay oo meeshuu doono iyo haweenkii ajnebi inay tahay iyo inay maxramkiisii tahay iyo midna uusan kala garanayn oo albaab xirayo diina uusan jirinoo indhihiisii dumarkii uu fiirinayo meel walba uu ka fiirfiirinaayo dumarkii iyaguna ay raggii meel walba ay ka fiirinayaan markaa shaydaanku mar walbaba qofka wuxuu u soo maraa yacni silsilado badan uu leeyahay shaydaanku oo qofka uu u soo maro hadduu shaydaanku kaaga guulaysto inuu indhahaaga furo oo taas uu ku guulaysto haddana wuxuu kaaga guulaysanaa taabashadiina inuu kuu fududeeyo ilaa difaacii hore uu kaa soo saaray difaacii hore fiirashada uu kaaga adkaaday difaacii labaad waxaa weeye taabashadu haddana wax fudud kaaga dhigi taabashadii dumarkii ajnebiga ahaa ayuu haddana wuxuu kaaga dhigay shaydaanku wax fudud haddii taas uu kaaga guulaystana wixii ka weynaayo dembigii ka weynaa uu haddana ku gelina marka mar walbaba waxaa la rabaa qofka muuminkaa shaydaanka meel adag inuu isaga xidho oo dhufays adagba uu isaga xidho shaydaanka taasaa la doonay gabdhaha naftooda waxaa laga maarmaan ah marba haddii nin ajnebihu uu jiro oo meeshaba nin ajnebihu uu joogo inay jirkooda iyo cawradooda ay asturaan waa waajib sida hadda sharcigu inoo sheegayo sidaa inay ugu dhaqmaan waa laga maarmaan maxaa yeelay imaamu shaafici raximah اllahu tacaala isaga madhabkiisu wuxuu yahay haddii ajaanib meesha ay joogaan wejiga iyo labada calacalood wixii ka soo haray xagga asturka waa cawro imaamu shaafici wuxuu qabaa xataa wejiga inay asturtaa sunno ah satran wasaddan lilbaabi اlfitna iyadoo la yacni mar walbaba la xirayo albaabka fitnada albaabka fitnadao dhan isagoo la xirayo laakiin madhabka imaamu shaafici wejiga gabadha cawro ma ahuu leeyahay laakiin in la asturo waa sunno sunno weeye ixtiyaadan yacni dadaal iyo alla ka cabsi awgeed nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu xadiidkii imaamu muslim saxiixiisa ku warinayay keyrkii uu ku tilmaamay sinfaani min ahli nnaari lam arahumaa laba qoloo ahlu naarka ka mida ma arkin uu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam aakhiru zamaankayna iman doonaan labadaa qolo qeyb ka mida wuxuu ku sheegay nebigu sala allahu calayhi wasalam nisaa'un caariyaatun kaasiyaatun maa'ilaatun mumiilaatun asnimatuhunna ru'uusuhunna ka asnimati lbukt nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay labadaa qolo qolo inay ka mid yihiin haween dhinacna dhar ka lebisan dhinacna ka qaawan yacni meeshii xuduuddii dharka in la gaarsiiyo sharcigu uu amray ma gaarsiinayaan oo iyagoon iskaalsho wadan oo lugahoodii iska qaawan yihiin iska baxayaan iyagoo maaragtaay xusulladoodii iyo balballadoodii iska qaawan yihiin ay magaalada iska wareegayaan wuxuu ku tilmaamay ahlu naar inay yihiin rasuulku sala allahu calayhi wasalama dumarka noocaas oo kale ah walidaalika dumarka waxaa waajib ku ah mar walbaba inay cawradooda ay asturaan oo dadka iyaguna aysan ugu kaalmayn fidnada iyo shahwada iyo shaydaanka aysan ugu kaalmaynin wa cawratu اlxurati walamati cinda alajaanib jamiicu اlbadan wa cinda maxaarimihimaa maxaarimtooda agtooda xaal ay yihiin gabadhii xurada ah ee addoontu markay maxaarimtooda la joogaan maxaarimta ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa dadkii raggii maxaarimta iyaga u ahaa oo weysada aan ka jebinaynin sida caruurtoodii oo kale walaalahood oo kale aabbayaashood adeeradood abtiyaalkood maxaarimtooda markay la joogaan iyo wanisaa naagaha agtooda xaalay ahaadeenna maa maxal weeye maxalkaasoo beyna surati warukba jilibka iyo xudunta u dhexeeya gabadha markay maxramkeeda ag joogto waa jilibka iyo xudunta inta u dhexeeya unbaa cawro ah amaa wixii ka soo haray maxramkeeda agteeda way ku bannaysan kartaa haddii gabadhu ay dumar dhex joogtana waa sidoo kale waxaa cawraa inay asturto jilibka iyo xudunta inta u dhexaysa inay asturto waa laga maarmaan waa markay haween la joogaan walidaalika dumarka waa laga maarmaan masaladan ay u baraarugaanoo qaarkood waxay samaynayaan caruurtoodii ama walaalahood hortoodii ayay waxay ku faydayaan cajirkoodii waa fuudaysi shareecada ay fududaysanayo waa dembi waa ahlu naarnimo waa khatar marba haddii maxramka agtiisa markaad joogtid xuduuday cawradaadu leedahay waa jilibkay xudunta inta udhexaysa waa cawro qeyb ka mida intaa haddaad faydid dembiyaad ku dhacday walidaalika dumarka waa iska fududaystaan markay carruurtooda dhex joogaan iyo marka ay dumarka dhexdooda joogaan iyo walaalahood markay la joogaan iyo cajiradoodii iyo qaarkood iska banneeyaan waa khalad wey waa dembi waa inaad cajirka asturto waa waajib markaad maxaarimtaada la joogtid dumarka markaad la joogtid walidaalika xataa dumarka marka la leeyahay dumarka markay ag joogaan cawradoodu waa jilibka iyo xudunta inta udhexaysa marka la leeyahay waa dumarka muslimaadka ah dumarka muslimaadka ayaa loola jeedaa amaa haddii kaafira ay tahay gabadha aad ag joogtid oo haweeney gaalo ah haweeney gaalo ah haddii agagaarkaagaba ay ka dhowdahay haweenta markaas yacni waxaa waajib ku ah inay is asturto ilaa wixii lagama maarmaan markay shaqaynayso shaqadeeda wixii lagama maarmaan ku ah mooye jirhkeeda inta kale xataa haweenka gaalada inay dumarku ka asturtaan waa waajib wa cinda maxaarimihimaa ay biاlnisbati lirijaali اlmaxaarim wالnisaa ay muطlaqan gayr اlkaafiraat fi اlxura khaasa wakada fi اlkhalwa maa bayna sura waruqba ama biاlnisbati linisaaءi اlkaafiraat naagaha gaalada markay la joogaan fi اlxura famaa cadaa wixii ka soo haray weeye maa yabduu cinda almihna ay alkhidma wاlاshtigaal biqadaa'i xawaa'ijiha markay adeegooda iyo howlahooda markay ku mashquulsan yihiin wixii ka faydmaya meeyo inta kale inay asturaan waa waajib fatalahasa marka waxaa soo saafigaroobay ana lilxurati arbaca cawraatin arbaca wey meesha caynku uu kor dhigan yahay waa anada isimkeediio la gadaal mariyey ana lilxurati arbaca cawraatin gabadha xurada inay leedahay afar cawro inay leedahay wa ama alamatu addoontana faqad taqadama ana lahaa cawratayn addoontuna waxay iska leedahay laba cawro gabadha xuradaana waxay leedahay afar cawro faslun fii bayaani arkaani salaa faslun haadaa midkani faasilun mid wax kala saaro fii bayaani arkaani salaati salaadda arkaanteeda caddaynteeda ayuu u fasiliya maadaama shuruuddii salaadda aanu soo barannay halkan waxaan ku baranaynaa arkaanu salaa salaaddu waxay iska leedahay arkaan iyo shuruud iyo hay-aad iyo abcaad mararka qaarna abcaad waxaa laga cabbiraa sunnooyin marka waxaa lagu shabahaa marka salaadda la joogo qofka salaadda waxaa loo ekaysiyaa ama lagu shabahaa qof bini aadam oo kale salaaddu waa qof insaan oo kale shuruuddu waxay la mid tahay ka xayaati ilinsaan shuruuddu salaad waxay la mid tahay qofka bini aadamka noloshiisii oo kale nafta haddii lagaa siibo yacni wax nololihii ma jirto ma noolaanaysid waxaa tahay meyd salaaddii haddii shardi ka midana la waayona waa meyd iyaduna arkaanu salaadna waxay la mid tahay madaxii insaanka arkaantuna waa ka ra'si linsaan qofka bini aadamka madaxiisii oo kale wey qofka bini aadamka haddii madaxa laga jaro nololi ma jirto arkaantan soo socota rugni ka mida haddii la waayona salaadda iyaduna way dhimatay salaad nool nool ma jirto iyaduna ma ansaxayso sunanu salaad ama abcaadu salaad waxay la mid tahay ka acdaa'i ilinsaan qofka bini aadamkaa xibnihiisoo kale ayay sunnooyinkuna ay la mid yihiin haddii xibin adiga kaa mida sida lugtii lagaa jaro ama gacantii lagaa jaro waad ka noolaan kartaa laakiin wax badanaa kaa maqan wax badan ayaa kaa maqan salaadda haddii sunnooyinkeeda laga tago waa qof gacan go-an ama lug go-an oo kale la mid tahayo waa iska noolaan kartaa oo salaaddii waa ansixi laakiin ajirkeedii waxaa gaaray dhaawac weyn hay-aatu salaad salaadda waxay iska leedahay hay-aad waxyaalo lagu qurxiyo hay-aadka salaadka waxay la mid yihiin ka shucuuri ilinsaan insaanka tintiisoo kale wey qofka bini aadamka haddii tinta laga xiro xoogaa nowcan maa suuradiisii way isbedeli haddii hay-aadka salaadda laga tagana salaaddii way ansixi laakiin xoogaa quruxdeedii ayaa nusqaamahay marka fasalkan waxaan ku baran doonaa arkaanta salaadda arkaanu salaati salaadda arkaanteedii sabcata cashara toban iyo toddoba rugni ayay iska leedahay salaaddu arkaanta qaabka loo xisaabayo qaabka hadda sheekhu u xisaabay waa xasiliddii oo afarta boos uu sheekhu noo sheegi doono oo lagu xasilo sida rukuucii lagu xasilayo oo kale sujuuddii lagu xasilayo oo kale xasilidaasu wuxuu ka dhigay rugni madax bannaan rugni madax bannaan ayuu ka dhigay haddii marka afartaas meeloodoo lagu xasilayo rugni madax bannaan laga dhigo waa sida sheekhu u xisaabay oo waxay noqon arkaanu salaad toban iyo toddobo ayay markaa noqon qaarkoodna waxay ka dhigaan siddeed iyo toban sida kitaabka matniga abushujaaca oo kale oo matniga abushujaaca oo kale wuxuu leey arkaanu salaad waa siddeed iyo toban isagu wuxuu ku soo daray marka niyat اlkhuruuj min asalaa oo salaadda markaad ka salaamo noqsanaysid inaad niyeysato salaadda inaad ka baxayso waa laga maarmaanu leeyy laakiin sida raajixa taasi rugni ma aha shardina ma aha rugnina maaha waa iska sunno qaarna sidaas oo kale waxay ku ziyaadiyeen waxay ku siyaadiyeen khushuuc sida imaamu alghazaali imaamu alghazaali oo kale raximah اllahu tacaala isagu wuxuu ku daray khushuuc oo wuxuu yidhi salaadda in lagu khushuuco iyaduna waa rugni min arkaani salaa oo qofkii khushuuci waayo o qalbigiisu xaadir noqon waayo oo qalbigiisu meelo kale dukaankii iyo xafiiskiisii iyo suuqii iyo gurigiisii iyo qalbigiisu uu ku maqan yahay salaaddii wuxuu leeyahay imaamu alghazaali kama ansaxayso oo wuxuu jebiyey rugni ka mida arkaanu salaa oo khushuucii wuxuu ka dhigay rugni min arkaani salaad imaamu alghazaali raximah اllahu tacaala laakiin sida raajixa khushuucu waa sunno ee ka mid maaha arkaanu salaa arkaanu salaati salaadda arkaankeedii sabcata cashara toban iyo toddoba weeye alawalu rugniga ugu horeeya anniyatu rugniga ugu horeeya waa niyo ay bilqalbi qalbiga in laga niyeysto falaa yajibu nudqu biha billisaan carabka in niyada looga dhawaaqo waajib ma aha oo qofku uu yidhaaho usallii farda duhri oo kale inuu yidhaaho waajib ma aha laakin yusannu laakiin waa la sunneeyaa liyucaawina allisaanu alqalba si caribku carabku uu u kaalmeeyo u u saacido qalbiga walaa cibrata binudqi lisaan carabka dhawaqiisu wax qiimaa ma lahan bikhilaafi maa fi lqalbi wixii qalbiga ku jiray wax khilaafsan hadduu carabku ku dhawaaqo waxaan fiirinaynaa qalbiga waxa ku jira ee carabka dhawaqiisu markaa qiimo yeelan maayo kaanawa duhra biqalbihi tusaale ahaan qalbiga wuxuu ka niyeystay inuu salaad duhura tukado wa sabaqahu lisaanuhu ilaa gayrih carabkiina markaas wuxuu ka xaday usallii farda alcasri uu carabka ka yidhi qalbigana muxuu ku haystaa duhur inuu tukanayo xaggee la ictibaarina oo la fiirina qalbigaa la fiiri marka qalbiga iyo carabku haddii ay iskhilaafaan waxaa la fiirinaa mar walbaba waxa qalbiga ku jira anniyatu niyow wayajibu waxaa waajib uu ku yidhi sheekha qarnu niyati bitakbiirati alixraam niyada in lala xidhiiriyo takbiiratu ixraamka oo markaad xidhanaysid salaadda allahu akbar markaad leedahay markaasaa la rabaa niyada inaad la timaadid oo takbiirta lala xidhiiriyo liannahaa takbiiratu alixraam awalu waajibaati salaad waajibaadka salaadda waxaa ugu horeeya allahu akbar allahu akbar markaaad leedahay ayaad niyada la imaan inaad la xidhiiriso takbiirtaasna waa laga maarmaan laakiin xidhiirkaas waxaa laysaga kaaftoomi sida imaamu nawowi raximah اllahu tacaala iyo imaamulxaramayn iyo khazaali iyo culimo fara badan ay rajaxeen waxaa laysaga kaaftoomi almuqaarana alcurfiya iyo walistixdaar اlcurfi ayaa laysaga kaaftoomi istixdaarka curfiga ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye inaad tukanaysid qalbiga waxaad soo gashane inaad tukanaysid iyo nooca aad tukanaysid duhur miya casr miya maqrib miya cisho miya iyo salaadda aad tukanayso inay waajibta saddexdaas adigoo qalbiga ku haysta ayaad allahu akbar leedahay oo takbiirta aada la xidhiirin waa inaad tukanaysid salaadda nooca ay tahay iyo salaadda aad tukanaysa inay waajib tahay uusan sunno ahayn saddexdaa adigoo qalbiga ku hayaad waxaad leedahay allahu akbar laakiin in tafaasiilta rugni rugni qalbiga loogu qabto oo niyadii ay ka mid tahay oo rukuucii la niyeysto gooni qalbiga loogu soo xaadiriyo oo ictidaalkii gooni qalbiga loogu soo xaadiriyo oo dhammaantood arkaantaa allahu akbarta lala wada xidhiiriyo taas waxay ka baxsan tahay awoodda bini aadamka waa naadir qof keeni kara kaasoo kale lidaalika marka waxay rajaxayaan imaam alkhazaali iyo imaamu nawowi raximah llahu tacala imaamu alxaramayn waxaa loo yaqaano alistixdaaru alcurfi waalmuqaarana alcurfiya kitaabka sharaxna wuu kuu suurayna wuxuu ku leeyahay wاlاstixdaaru اlcurfiyu istixdaarka curfiga ah an yastaxdira hay-ata salaati ijmaalan qofku salaadduu tukanayo qaabkeeda waa inuu qalbiga ku qabsado oo uu soo xaadirsado bian yaqsida ficlahaa salaadda horta inuu ficil salaada inuu tukanayo waa inuu niyeysto wa yucayinahaa min duhrin aw casrin salaadda magaceedana uu sheego duhr inay tahay inay casr tahay waa inuu niyeysto inay duhr tahay inay casr tahay inay maqrib tahay waa inuu niyeysto wayanwiya alfardiya salaadduu tukanayo inay waajib tahana inuu niyeysto bis intaasuu allahu akbar leeyahay marka takbiirta ula xidhiirin waalmuqaarana alcurfiya an yaqrina hada almustaxdaru ijmaalan saddexdan shay uu yani soo xaadirsaday waa inuu la xidhiiriyo biayi juz'in min ajza'i takbiira takbiirta xuruufta ay ka kooban tahay xaraf ka mida waa inuu saddexdaas uu la xidhiiriyo allahu hamsada markaad allahu akbar ku dhawaaqaysid xataa hamsada haddii saddexdaas markaad hamsada ku dhawaaqayso ay qalbigaaga ku jiraan bis salaadda way ku ansixi waاkhtaara الnawowiyu fi اlmajmuuc wagayrihi ma khtaarahu imaamu اlxaramayn wاlghazaali annaha takfi almuqaarana alcurfiya habkan aan soo sheegnay in loo niyeysto ayaa isaga filan uu yidhi uu rajaxay imaamu nawowi culimmadaas kale ay اlijmaaliya bacda اlاstixdaari اlcurfi bian laa yaqsida inuusan waxba niyeysan الركوع بذاته والقراءة بذاتها وهكذا ركن ركن إنه نيست وحبا شرط معها لأن المقارنة الحقيقية تعجز عنها القدرة البشرية غالبا مقارنة أو حقيقية استحضار كحقيقية أود بن آدم كوم الصمين كرتبة سيدة غالب كأه الثاني ركن غلبات تكبيرة الإحرام takbiiratu alixraam takbiirtii xirashada takbiirta xirashada waa rugniga labaad takbiiratu alixraam waa min idaafati الsabab lilmusabab sababkii iyo musababkii loo adiifiyey ixraam yacni asalkiisu wuxuu ahaa bimacna alxurma laga keenay xaaraam yeelid takbiiratu alixraam xaaraam yeelidda takbiirteedii leannu markaad allahu akbar tiraaho wax ka hor intaadan allahu akbar dhihin xalaal kuu ahaan jiray ayaa hadda xaaraam kaa noqonaya salaadda markaad xidhato oo uu ka mid yahay hadalkii uu ka mid yahay dhaqdhaqaaqii uu ka mid yahay waxyaalo badan inaad cunto cunto ay ka mid tahay inaad cabitaan samayso ay ka mid waxyaalo xalaal kuu ahaa jiraya markaad allahu akbar tiraaho xaaraam kaa noqonayo marka ixraamka waxaa laga keenay asal ahaan min alxurma takbiiratu alixraam takbiirtii xarimidda oo waxyaalo badan kaa xarimaysay wey oo markaad allahu akbar tiraaho waxyaalo badan oo xalaal kuu ahaa jiray ayaa xaaraam kaa noqonaya aلثaaliثu rugniga saddexaad alqiyaamu istaagu istaaggaasoo calى alqaadiri qofkii awooday dushiisa ahaaday fi lfardi waajibka dhexdiisana loo istaago rugniga saddexaad salaaddu marba hadday waajib tahay waa in loo istaago in loo istaago waa waajib marba haddii salaaddu ay tahay salaad farada salaadaha sunnada ah fadhi waa laysaga tukan karaa ama salaadaha waajibkaa shanta salaadood oo waajibka waxaa waajib noqonaya in la istaago laga maarmaan وهو استاagu نصب فقاaر ظهرihi أي عdاamihi التي هiy مفاaصiلهu waa inuu لفha dhabrku uu taago wy suqumaatiya لفha dhabarka waa inuu taago وain أdرقa رأسhu madaxiisa haba raariciyo hadduu doono madax hadduu raariciyo taas waaba la rabaa madaxa inuu raariciyo meesha uu ku sujuudayo inuu fiiriyo waa la rabaa bal huwa mandوب waaba la suneeyo madaxa inuu raariciyo lakiin لفha dhabarka waa inay si qumaatiya ay u taagan yihiin marka calى alqaadir la yidhi maxaa baxay hadduusan awoodin hadduusan awoodin oo salaaddii uusan istaag ku tukan karin markaas waa iska fadhiisan hadduu fadhi awoodi waayona jiif ayuu isaga tukan waa sidii xadiidka bukhaariga iyo keyrka ay warinayeen nabigu uu ku sheegay salى اllahu عalayh wasalam walaslu fii wujuubi اlqiyaam qowluhu salى اllahu عalayh wasalam licimraan bni xuseyn wa kaanat bihi bawaasiir saxaabiga cimraan bni xuseyn wuxuu qabay cudurka bawaasiirta la yidhaaho saxaabigaasoo xanuunsan uu nabigu ku yidhi salى اllahu عalayh wasalam salli qaa'iman adoo taagan tuko fain lam tastadic haddaadan awoodin faqaacidan adoo fadhiyo tuko fain lam tastadic haddaadan awoodin fadhi inaad ku tukato facalىa janbin adoo dhinac dhinac isaga jiifa tukuu ku yidhi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam rawaa hadihi اaxwaal الثaلaaثة albukhaari imaam الbukhaari raximah اllahu tacaala ayaa wariyey zaada الnasaئi alxaalaة الraabica nasaa-i wuxuu sunankiisa ku siyaaday xaalad afraad wahiya fain lam tastadic haddaadan awoodin dhinac dhinac inaad u jiifato fa mustalqiyan adoo dhabar dhabar iyo qoorqoor u jiifo dhabar dhabar isaga jiifo haddaad xataa dhinac dhinac u jiifan weyso laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wascaha naf ilaahay ma kallifo ilaa awooddeeda iyo tabarteeda mooye waxba kuma kallifo marka qofku hadduu awoodi waayo istaaggii heerarkaas intuu awoodo ayuu salaaddii ku tukan walidaalika nidaamkaas in la xaq dhowro oo la ilaaliyo marna salaaddii aan laga tegin ayaa waajib noqonayo xanuun yimid awgeed aan looga teginin ayaa waajib maxaa yaele qofku markuu xanuunsado markaasaaba la doonay inuu salaada iyo cibaadada sii xafido uu sii dadaalo maxaa yeeley waxaa dhici karta xanuunkan inuusan ka kicin oo uu ku dhinto inuu aad usii sahay qaato oo uu toobad keeno o isdiyaariyo cibaadada uu badiyo inta awooddiisa markaasaaba la dooni dadka qaarkooda waxay caado yeesheen markay xanuunsadaan inay salaadaba ay ka tagaan waa khatar waa khaatamo xumo khaatamo xumo maxaa yele ilaahayna subxaanahu wa tacaala ma kallifin ilaa awooddaadu ilaahay kugu kallifay waxaad awooddo unbaa shareecadu kugu kalliftayo haddii aad xataa fadhi ku tukan weysay iska jiifaa lagu yihi jiifkii xataa haddaad ku tukan weysay oo yacni sujuuddii iyo aad madaxa ka ishaari weysay fartaasaad xataa ka ishaari fartaasaad sujuuddii iyo aad ka ishaari haddii madaxii xataa aad nuuxin weysay haddii xataa fartii aad ishaari weysay oo meel xibin ka mida xibnahaagii aad dhaqaajin weysay xataa qalbigaa la rabaa salaaddii inaad ka dureeriso qalbigu inaad ka tukato yacni inta qalbiguba uu joogo oo caqligaaguba uu shaqaynayo salaaddu waxay kugu tahay waajib sida aad u tukan karto awooddaada ay tahay ayaana ilaahay waajib kaaga dhigay ee awooddaada wax ka baxsan ilaahay kuguma kallifin raxmaddiisa iyo fadligiisa marka rugnigan saddexaad ee alqiyaam cala alqaadir ah qofkii yacni awooday inuu istaag ku tukada ah xilliyadan waxaa soo batay maadaama cudurradu ay bateen waxaa yimid dad kuraas ku tukanaya oo tusaale ahaan qaliin looga sameeyey jilbaha jilbaha qaliin looga sameeyey oo kursi ku tukanayo qofkaas mar walbaba haddii ninka dhakhtarka ah qalliinka isaga ku sameeyey hadduu wasaayaad soo siiyey oo dardaaramo uu soo siiyey oo uu sheegay in dhulka haddii uu fadhiisto ama jilibka uu dhulka uu dhigo in caafimaadkiisi uu khatar ku yahay ama wax ay si isdhaafi karaan berihii meesha la geliyey ama balastiigii meesha la geliyey isdhaaf iyo khalad uu ku iman karo dardaarankaas inuu fuliyo waa waajib caafimaadkiisana uu ilaaliyo ninka dhakhtarka dardaarankiisa waa ilaalin laakiin khaladaadka mararka qaar dadkaas ay sameeyaan maxay tahay kursigaas horta markuu ku tukanayo wuxuu samaynayaan iyagoo istaagi kara oo xaafadahoodii iyo meel walba socod ku maraya oo soconaya ay kursi ku fadhiisanayaan xataa faatixadiioo in istaag lagu akriyo ay waajib ahayd ma istaagayaan hadhow salaadda markii assalaamu calaykum la yidhaahna waxaad arki kobihiisuu qaadana waa socona waxay maqleen uun war qofkii maaragta dhakhtarkii markuu yidhi dhulka iska ilaali dhulka iska ilaali markuu yidhi waxay markeen uun dad uun kursi isaga tukanaya sidii isaga raaceen oo iska hayin raac kursigaa lagu tukan sidii isaga tukadeen marka fadhigii ku xihan salaaddii allahu akbar uu leeyahy rukuucii iyo sujuuddii waa ishaare hadhow markii assalaamu calaykum la yidhahna kobihiisuu qaadanoo dadkuu dhinaciisa ka raaca oo iska socona taasoo kale waa khalad salaadaasina ma ansaxayso qofka la yidhi jilbahaga ka ilaali dhulka ha dhigin nidaamku u tukanayo habku u tukanayo maxay tahay horta takbiirta allahu akbar markaad xihanayso istaag ku xidho waa waajib ilaa waad soconay waa lagu jeedaa inaad soconaysee istaag ku xidho allahu akbar dheh faatixadana istaag ku akri waad rukuuci kartaa haddaad rukuuci karto haddana rukuucii si caadiya u rukuuc ictidaalkii samic allahu haddana maadaama aad istaagi kartid ictidaalkiina istaagii lagu akrinaayo samic allahu haddana waa waajib inaad istaag ku akriso ood istaagto waa waajib ictidaalkii samee qirada akrinta samic allah waa sunno laakiin mar walbaba istaaggaas ictidaalkaasaa waajiba oo rugni min arkaani salaad ka mida waxaa la gaaray xilligii sujuudi marka markaas way markaad fadhiisanayso maadaama dhakhtarku uu ku yidhi jilbaha dhulka ka ilaali markaa kursigaaga ku fadhiiso wa sujuuddii waad ka soo kacday rabi kfir lii ayaa la mariyo de mar walbaba fadhigaa lagu akhrinayo ducadaas kursigaaga haddana ku fadhiiso sujuuddiyaa la gaaray sujuuddi haddana ishaar sujuuddi ishaar haddana istaag marka wixiiba istaag ah oo istaagba in lagu aqriyo ay waajib tahay waa inaad arkaantii istaagga aada samayso wixii dhakhtarku markuu ku yidhi dhulka iska ilaali waa un sujuuddii uun waxaad ishaaraysa bis wixii haddee fadhi lagu akrinayaba haddee ewelaaba ilaahay subxaanahu watacaala oo mashruuc ka dhigay fadhi in lagu sameeyo sida ataxiyaadkiio iyo rabi kfir lii iyo kuwaasna kursigaagaad ku fadhiisan الثالث القيام على القادر في الفرض الرابع ركن أفراد قراءة الفاتحة فاتحة أقرن تيديو فاتحة إن لا أقريه وركن من أركان الصلاة أي حفظا فاتحة قفك إنه حفظ سنيهي أو تلقينا أما ميرين إن لو ميريو حتى أدوسا حفظ السنين إن لو ميريو صلاة أسوه فجرة أو نظرا في المصحف أما إنه مصحف كفير صلاة مصحف وكأخرسته نوع الضوء نبهه أخري أخرنا للرباء faatixada inaad akhriso un baa lagaa rabaa noocaa doonta u akhri ama xifdi sanaaw ha lagu meeriyo musxafka ka fiiri ow naxwa daalik walow biwaasidati siraajin liman fii dulmatin qofkii xataa mugdiga ku jiray xataa iftiin iyo waxa shito iftiinkaa markaa musxafka faatixadii ha ka akhristo hadduu doono watajibu fii kulli ragcatin ragco kastana waa faatixada in lagu akhriyo waa waajib sawaaءun asalaatu asiriya waaljahriyatu salaaddii kor loo qaadayey faatixada iyo midii la qarsanayo waa isla mid wa sawaaءun alimaam wاlma'muum wاlmunfarid qofkii imaamka ahaa ma'muumkii qofkii gooni u tukanayey kulli qof walba waa laga rabaa faatixada likhabari صaxiixayn xadiiskii bukhaari iyo muslim laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati اlkitaab qofkii faatixada kitaabka aan aqrinin salaadi uma sugnaan inuu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam oo salaad ka ansaxaysaahi ma jirtaa loola jeedo قال البغوي وحور في المصابيح وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن قفك صلاة كذو فاتحة أنكو آخر فهي خداع ثلاثا أي غير تمام وصلاة لما يسترنين يعني كما أنسحيس فقيل لأبي هريرة وحلويري إنا نكون وراء الإمام إمام كقداشي سمر كان كنت كان إنه مأموم أنهي كورا من الكربة هدان مأموم نهي فاتحة فقال أبو هريرة وحوري اقرأ بها في نفسك naftaada u akhriso faatixada xataa haddaad ma'muum tahay waa lagaa rabaa mar walbaba فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى إلهي وحوري قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل صلاة وحان أقيبية يعني الدعاء اللولجيدة دعاء فاتحة وحان أقيبية يثناها أمان فاتحة إلا فاتحة مقعيدة إذا وحاكمدة الصلاة فاتحة مقعيدة فاتحة والليلة مقعيدة الصلاة والليلة سورة سورة الفاتحة مركة قسمت الصلاة وحان اللولجيدة وفاتحة دي faatixadii waxaan qaybiyey beynii wa beyna cabdii nisfayn aniga iyo addoonkayga labaan u kala qaybsanno u yidhi ilaahay faatixadii walicabdii maa sa'al addoonkaygu wuxuu u weydiistana waa leeyahay faidaa qaala alcabdu addoonku markuu yidhaha alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay xamidanii cabdii addoonkaygu waa ii mahdiyey waidaa qaala hadduu yidhaha addoonku alraxmaani araxiim qaala allahu ilaahay wuxuu leeyahay ahnaa calaya cabdii addoonkaygu waa ii ammaanay وإذا قال هدو إله أدونك مالك يوم الدين قال إله حليا مجدني عبدي أدونك يقوى الشرفي وإذا قال هدو إله أدونك إياك نعبد وإياك نستعين قال وحليا إلهي هذا كان بيني وبين عبدي aniga addoonkayga cibaadadu naga dhexaysa walicabdi addoonkaygu wuxuu iska leeyahay maa sa'ala wuxuu weydiisto waidaa qaala addoonku markuu yidhaha ihdina asiraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim hayri almaqduubi calayhim wala adaalliin markuu yidhaha qaala ilaahay wuxuu leeyahay haadaa licabdii ducadan waxaa iskale addoonkayga walicabdii maa sa'al addoonkayguna wuxuu leeyahay wuxuu i weydiistay akhrajahu shaykhaan xadiiskaa waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim ثم إن عجز المصلي عنها فاتحة هدوك عاجزه لزمه قراءة قدرها من بقية القرآن قرآن كقيبه سكالة هدو حفظ سنيهي دور آيضاد وحفظ سنيهي فاتحة أصن حفظ سنين دور آيضاد آخر سنة فاتحة بدل كيدي ولو مفرقا على المعتمد آيضا حتى يسا بإسكو حقيني دور آيضاد وفاتحة اللمدة أي بدل كيدي آخر سنة هدو سن فاتحة حفظ سنين ثم إن عجز عن ذلك هدو حتى هل آيضنا أصن حفظ سنين وقرآن ككمدة لزمه حال لازم قراءة قدرها من ذكر أو دعاء ذكر إيا الدعاء إسكا آخرستو فاتحة بدل كيدي ويجب حواجب نقنا يكونه سبعة أنواع لكن ذكر قاس وإنه نقضى تضبى النوع ما دام فاتحة تضبى آيضات أي ككوبنيد مثالها في ذكر ذكر مثال كيدي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهذه خمسة أنواع تنوى شنع وما شاء الله كان نها قدر والنوع كله وما لم يشاء الله لم يكن وما لم يشاء الله لم يكن فمحو قري وما لم يشاء الله يقري واللحن وما لم يشاء الله يلا يرحم الله صحه وما لم يشاء الله لم يكن والنوع كله فالجملة سبعة أنواع تضبطاس نوع وآخر سنة ذكرها ومركو قرآن إيه فاتحة وحبه وصن أقونين عسكر يا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما لم يشاء الله لم يكن تضبطاس نوع ذكرها كمدة أي مركز آخر سنة وحتى هدوسا فاتحة أقون ولا جدد مركز دتك غارسيدي أمسيهن ما هو in la leeyahay dadka qaarkood markii salaada tukada la yidhaaho waxay leeyiin waa tukanaynaa laakiin ilaa aan ka baranno ma tukanayno faatixadii marka wuxuu ku jiraa waxaa laga yaabaa carabkiisa u weynaadee inuu toddoba maalmood iyo siddeed maalmood ay ku qaadato toddobadas maalmood iyo siddeeddaas maalmood asagoo taariku salaaduu joogi wuxuu leeyahay weli ma aanan baran maxaan ka tukadaa xataa haddaadan faatixadii xifdisanayn adkaartan akhriso adkaartan xataa hadday culays kugu noqoto waxaad iska istaagi qadarkii faatixada toddobadii aayadooda faatixada intaad taagnaan jirtoo kale ayaad iska taagnaan markaasaad afcaashii xataa iska sasamayn mar walbaba salaaddu inta caqligaagu uu joogo meel ay kaaga dhacayso shareecada islaamka ma jirto alkhaamisu rugniga shanaad ee arkaanta ka mida salaadda alrukuucu rukuuci qofku inuu rukuuco waa rugni rukuuca hadduu ka tago salaaddii ma ansaxayso wa aqaluhu lilqaa'im qofka taagan ugu yaraanta rukuuca أن ينحني وإنه فورشده قدر وصول راحتي معتدل الخلقة ركبتيه قف أبو رستيسو أي سمنتهي أبو رستيسو أي دحدحاتهي انت أي كجاريان لبديس على علوات جلبه يقينا يقينا أيوة جاريان إلى قدر كاس وإن أدبر كهوس يعني أدسو فوررسو إلى مركاس على علاها كجاريان لبدا جلبوت rukuucaas marka qofku wuxuu ku akhrisan mar walbaba tasbiixuu ku akhrisana waxaa sunnaa inuu yidhaah subxaana rabbiya alcadiimi wa bixamdih taasuu ku akhrisan ugu yaraan hal mar qofka imaamka ahee dadda salaada ka bixinayana waxaa la rabaa saddex inuusan ka badin si dadkii salaadii aan loogu dheeraynin oo salaadii dhirirkeeda aysan u dhibsanin saddex gooruu leeyahay hadduu imaam yahay subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi subxaana rabbiya alcadiimi wabixamdihi qofku hadduu laakiin keligii iska tukanayo ama jamaaco raalli ku ah salaada in lagu dheereeyo uu imaam u yahay dacooyin fara badan iyo tasbiix fara badan iyo waa isaga akhrisan karaa rukuucii wayaziidu lmunfarid qofka keligiis tukanaya wuxuu ziyaadin karaa oo keligaa markaad tukanaysid wa imaamu qowmin maxsuuriina raadiina bitadwiil iyo dad jecel salaada in lagu dheereeyo haddaad imaam u tahay allaahuma laka rakactu ilaahu adigan kuu rukuucay wa bika aamantu adigana waan ku rumeeyey walaka aslamtu adigan kuu hoggaansamay khashaca laka samcii wa basarii aragaygii iyo maqalkaygiiba aday kuu khushuuceen wa mukhii wa cadmii dhuuxayga iyo laftayduba aday kuu khushuuceen wa casabii wa shacrii tintayda iyo seedahayguba adigay kuu khushuuceen wa basharii korkaygoo dhan adiguu kuu khushuucay wama staqallad bihi qadamii waxa lugtaydu ay qaaddo oo dhan oo jirka ah adigay kuu khushuuceen lilaahi rabbi alcaalamiin alla rabbialcaalamiin ay u khushuuceen faalityaanu bihalaaثi fi اtasbiix maca hada اducaa أwlى min aziyaadati calayha maca cadamihi in saddex gooroo tasbiixa aad la timaadid ducadanna aad ku darto ayaa ka fiican inaad tasbiixda uun iskaga celceliso subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi inaad iskaga celceliso waxaa ka fiican saddex gooroo subxaana rabbiya alcadiim wabixamdihi iyo ducadan inaad akhrisato waa markaad keligaa tukanaysid ama dad raalli ku ah salaada in lagu dheereeyo aad markaa imaam u tahay وفي المaصاaبيح waxaa ku sugnaa qaaل أنس wuxuu yihi kaana rasuul الlahi wuxuu ahaa jiray salى الlaهu عalيه wasaلم يghiru inuu badiyo an yaquula fii rukuucihi wa sujuudih rukuuca iyo sujuudda nabigu wuxuu ku akhrisan jiray salى الlaهu عalيه wasaلم subxaanaka اllaahuma rabbanaa وبixamdik اllaahuma اkfir lii ducadaasuu aad u badi jiray rasulku salى الlaه عليه wasaلم وعan caaئiشhaةa أna rasuula الlahi salى الlaه عليه wasaلم kaana yaquulu fii rukuucihi wa sujuudih nabiga rukuuca iyo sujuudda wuxuu kaluu ku akhrisan jiray oo ka mid ahaa adkaarta u akhristo subuuxun quduus rab الmalaaئikaةi والruux waa xadiiska muslim iyo nasaa-i iyo abu daawuud iyo imaam axmed iyo keyrkooda warina asaadisu rugniga lixaad oo arkaanta salaada ka mida adduma'niinatu ku xasilidu fiihi fi rukuuc rukuuca dhexdiisa waa in lagu xasilo rukuucii dee intaad foorarsato isla markiiba haddana madaxaagii haddaad kor u soo qaado salaadii ma ku ansaxayso waa in lagu xasilo ugu yaraan qadar laga yidhaaho subxaana allah intii laga yidhaaho kale ugu yaraan qadar laga yidhaaho inaad ku xasisho waa waajib dumaaniinadaaya xasilkaa haddii aad ka tegtid salaadaadii ma ansaxayso lidaalika waxaa daliil u ah xadiis alrajuli lmusii'i salaatah ninkii salaadiisii xumeeyey xadiiskii ka sheekeynaya daliil u ahoo ninaa hadda ka hor nabiga sala allahu calayh wasalam agtiisa ku tukaday rasuulku waa fiirinayey siduu u tukanayo qaabku u tukanayo wuxuu arkay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam ninkii inuu rukuucii iyo sujuuddii uu gawinayo uun oo uusan ku xasilayn hal mar markuu jilbaha saa yidhahaba horuu ka soo istaagay sujuudda markuu dhulka taabsiyaba horuu haddana ka soo qaadi wax dumaaninayo xasilooni ah oo salaaddii uu ku tukanayo inaysan jirin uu arkay rasuulku salى الlahu عalيه wasalam rasuulku markaa salى الlahu عalيه wasalam ninkii rasuulkuu salaamay nabigu wuxuu ku yidhi salli fainaka lam tusalli orodoo dib u laabo soo tuko ma aadan tukan uu yidhi rasuulku salى الlahu عalيه wasalam marka salaaddii waxay la mid tahay haddaadan ku ru haddaadan ku xasilin waxaa lagu leeyahay waa adoon salaaddii tukan oo kale ayay la mid tahay adoo taariku salaada ayaadna sidaas u dhimanee haddii rugniga salaada hal rugni oo ka mida oo xasiloonidu ay ka mid tahay aad ka tagtid asaadisu aطuma'niinatu fiihi aطuma'niinatu ku xasilidu fiihi fi rukuuc rukuuca dhexdiisa in lagu xasilo walidaalika salaaddii in lagu xasilo oo lagu macaansado oo lagu khushuuco ayaa lagaa rabaa mar walbaba laakiin ma aha salaaddii inaad u aragtid inaad xabsi ku jirto oo kale oo wakhtigiisa aad soo gaabinaysid qof xabsi iyo cidhiiri ku jiro oo dhahaya xabsiga wakhtigiisaan gaabinoo bal si deg dega aan uga fakado xabsiga sidaasoo kalena salaaddii u aragto ma aha salaadda waa raaxadaadii waa mustaqbalkaagii waxaad la hadlayso waa ilaahay waxaad hortaagan tahay waa ilaahay waa mustaqbalkaaga meeshii wakhtigii ugu fiicnaa oo noloshaada wakhtigii ugu qaalisanaa wakhtiga ilaahay aada hor taagan tahay oo wejigaagii ilaahay dartii aada ciidda u dhigayso oo dhulka aada u dhigayso waa mustaqbalkaaga noloshaada wakhtigii ugu qaalisanaayo kusoo mara walidaalika awqaadda qaaliga ah waa la xafidaa waana lagu macaansadaa waana lagu macaansadaa qofku mar walbaba salaadda wuxuu ku khushuucaa oo uu ku xasilaa qofba inta uu jacaylka ilaahay intuu dhan yahay oo ilaahay uu jecel yahay ayuu qofka salaadda uu ku xasili karaa qofku hadduusanba ilaahay jacaylkiisa uu ku yaryahay oo ciibada cibaadadu qiimahayo agtiisaba aysan ka lahayn waxaa dhibaya intaas waajibaadka uu akhrinayo marka sidii xabsi uu ka cararayoo kale ay salaaddii u noqona waa ka carari wax macaana ma haysto iimaan wanaagsan oo salaaddii ku daahinaya ma lahan walidaalika nabigana calayhi salaatu wasalaam markii xilliga salaada la gaaro wuxuu dhihi jiray arixnaa yaa bilaal bilaalow noo raaxee salaadda waa raaxadii qofka muuminka inuu marka ku raaxaysto o ku macaansado ayaa la di inuu ku macaansadaa mar walbaba laga maarmaana walidaalika curwat bnu zubayr curwat bnu zubayr taabiciyuu ahaa oo asxaabtii nabiga soo gaaray sala allahu alayh wasalam jilibkaa waxaa uga dhacay xanuunkan kaankarah la yidhaha xanuunkan kaankarah la yidhaha jilibka uga dhacay marka waxaa la yidhi waa in lagaa gooyo ilaa jilibka wixii ka hahooseeya in lagaa jaro marka lagaa jarayana waxaa la yidhi waa waa lagu daroogeynaa si xanuunka aadan u dareemin markaasuu wuxuu yidhi aniga weligay caqligu igama tegine intaas aan daroogeysanahay waxaan noqonaha qof dikriga ilaahay iyo xuska ilaahayba halmaansan mana rabo qalbigayga marna in ilaahay uu halmaamo marka yaan lay daroogeyne anigoo soo jeeda wuxuu yidhi oo caadi ah lugta ha layga jaro suurtagal ma aha layidhi wuxuu yidhi waxaa jira wakhti aan daroogeysanahay oo qalbigaygu meel kaleba uu jiro oo ilaahay aan ku maqanahay oo marka salaadda aan xirto allaahu akbar markaan idhaaho waa daroogo camaloo ilaahan ku maqanahay u jacaylka ilaahay iyo dikriga adkaarta aan akhrisanayo salaadaan ku macaansanaho meel kale wax kaleba maba dareemayo yidhi salaaddaas mahan xilligaas marka halayga gooyo yidhi markaan atexyaadka u fadhiisto ha layga jaro lugta curwat bnu zubayr sidiiaa lagu samey markuu atexyaadka u fadhiistay haddii xilligaasna qalabkan casriga ah wax lagu jarayo ma jirinoo minshaar minshaaraa dhakhaatiirtu ay wax ku jari jireen minshaaraa looga gooyo taxyaadkii markuu maraayo hal marna a ma uusan dhihin hal marna a ma dhihin markii assalaamu calaykum uu yidhi markaasuu dareemay xanuunkii xanuunkii markaasuu dareemay marka dadkii hore taabiciintii iyo salafu saalix saasay ahaayeenoo markay salaada galaan waaba ku tegi jireenba ma dareensana waxa lagu samaynayo laakiin innaga waxaa noo bedelay macaantaas inaanaan yacni ishalmaanno oo salaaddii aan isku halmaanno oo innagii dhammaa qalbigeennibaa ilaahay uu ku tago waxaa noo bedelay cayaar iyo lahwi inaan isku halmaanno cayaaraha waa isku halmaannaa meel aan joogno iyo wax nagu dhacaya ma dareenno markii cayaarta la daawanayo dhallinyarada qaarkood markay filimada fiirsanayaan ama banooni ay jecel yihiin ama koox ay jecel yihiin banooniga ay soo gashay fiirsanayaan qaarkood lugaha daala lugaha barara mana oga bararkaas lugaha ma dareemayaan laakiin markii la yidhaaho ilaahay ku mashquuloo salaada ku macaanso oo ilaahay isku halmaan iyo dikriga isku halmaan wuxuu leeyahay see u dhici kartaa see u dhici kartaa inaan salaadda isku halmaamo aanan waxba dareemayn laakiin wuu fahmi karaa markuu banooniga fiirsanayo inuu ishalmaamo isagii dhammaa oo habeenka saacadihiisii uusan xasuusan qaarkood lugihii intuu bararay loo sheego la yidhi war lugihiina bararanayso ma arkaysaan istaagay ku fiirsanayo fadhigii xataa waa ka gaari la-yihin istaagay ku fiirsay u macaansanayaan laakiin ma rabaan inay ilaahay subxaanahu watacaala dikrigiisa iyo khushuuciisa ay isku dhex halmaamaan ma rabaan lidaalika marka waa in badiilka lahwiga ee cayaarta intaan isku halmaamayno waa inaan ilaahay dikrigiisa aan ku halmaanno qalbigeenna iyo qaalabkeenna o dhan oon ilaahay ku tagno maxabadiisa iyo jacaylkiisa ayaa la doonay asaabicu rugniga toddobaad alictidaalu ictidaal rugniga toddobaad waa ictidaal ictidaalka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa sinaansho sinaansho weeye waa in marka samic allaahu istaagga lagu akhrisanayo alictidaalu sinaansho weeye dhabarkaaga lafihiisu waa inaad qumaati u istaagto oo dhinacna aadan u qalloocin midig iyo bidix iyo horay iyo midna aadan u qalleecinoo si qumaatiya waa inaad u istaagto waa istaaggii lagu akhrinayay samica allaahu liman xamida wayusanu waxaa la sunneeyaa an yaquula fi rafci inuu kor noqoshada ku yidhaha markuu samica allaahu dhinaca yacni madaxiisa uu rukuuca ka soo kor noqonayo waa inuu yidhaha samica allaahu liman xamida wa fi ictidaalihi markuu sinaadana wuxuu leeyahay rabbanaa laka alxamd waa sida sunnadaa sidaas wey oo fi rafci maxaa loola jeedaa rukuucii markaad ka soo socoto welina aadan qumaati u istaagin dhex markaad soo marayso ayaa samica allaahu liman xamidah intaas la rabaa inaad akhrisato oo markaad dhex soo marayso qumaati markii aad u soo istaagtana rabbanaa laka alxamdu ayaad akhrisanay waa la fahmay soo maaha markii rukuucaad ka soo socoto madaxa markaad bilaawdo inuu madaxu kor soo aado kor soo aadka markaasaad bilaabi samica allaahu liman xamida markaa qumaati uu istaagtana rabbanaa walaka alxamd saas sida sunnadaa sidaas wey rabbanaa laka alxamd mil asamaawaati wa mil alardi wa mila maa shiئta min shayin bacd wazaada fi taxqiiq imaam nawwigaa iskale kitaabka taxqiiq sheekh nawwi ula jeedaa sheekh nawwi wuxuu ziyaadiyey xamdan kaiira mubaarakan fiih bacda rabbanaa laka alxamdu rabbanaa laka alxamdu ka bacdi waxaad leedahay xamdan kaiira mubaarakan fiih wayaziidu man mara maa lam yarid اlqunuut hadduusan qunuud doonaynin qofkii aan soo sheegnay wuxuu ziyaadina qofka la soo sheegay maxaa loola jeedaa waa qof keligii tukanaya ama dad raalli ku ah salaadda in lagu dheereeyo imaam u ah qofkaas wuxuu ziyaadinaa أhla الhanaaءi wاlmajdi أxaqu maa qaala اlcabdu wakulunaa laka cabdu laa maanica limaa acطayta walaa mucdiya limaa manact walaa yanfacu da ljaddi minka اljaddu intaas inaad kusii ziyaadiso isaga macaansato adkaarta akhrisato samc allah kabacdi ayaa la mar walbaba sunno ah haddaad keligaa tukanayso ama aad jamaaco aad imaam u tahay raalli ku ah in lagu dheereeyo salaaddii wuxuu ziyaadinaa ahla الhanaaءi wاlmajdi ammaanta iyo sharafta ilaaha ahalka u ahow axaqu maa qaala alcabdu addoonku wax uu yidhaaho waxaa ugu xaqnimo badan wakulunaa laka cabdun dhammaanteen adigaan addoonkuu nahaye laa maanica limaa acdayta waxaad bixiso ilaahu cid diidi kartaahi ma jirto walaa mucdiya limaa manacta wixii adigu aad diiddayna cid bixin kartaahi ma jirto walaa yanfacu da ljaddi minka aljaddu qofka hodantinimada iyo maalka u saaxiibkana hodantinimadu agtaada waxba kama tarto saasuu akhrisanaa الثامن ركنga سدeedaad طمأنiنة xasilooni wey في في الاعتidاaل اعtidاalkaas waa inuu ku xasilo التaaسiع رukنiga sagaalaad السujuudu sujuud wey maratayn laba goor waa in la sujuudo ay في kuli ragca loola jeedo ragco kasta waa inuu laba goor uu sujuudo ويuسن waxaa la suneeyaa an يquula فيhi sujuudka inuu ku yihah ku akristo سubحaana رabي الأعلى وبحمdه fqad warada can cuqbata bni caamir saxaabiga waxaa ka soo arooray annahu qaala lamaa naزalat markay soo degtay fasabbix bismi rabbika alcadiim markay soo degtay qaala wuxuu yidhi markaa nebigu salى اllahu عalayh wasalam ijcaluuhaa yeela tasbiixdaas fii rukuucikum rukuucdiina yeela walamaa naزalat markay soo degtay sabix isma rabbika alaclىa qaala wuxuu yihi rasuulku salى اllahu عalيه wasalam ijcaluuhaa tasbiixdaa yeela fii sujuudikum sujuudiina yeela wayaxsulu aslu الsunnati bimara sunnada asalkeedu wuxuu kugu xasilay hal mar haddii aad akhrisato subxaana rabbiy alaclaa wabixamdi waadna alkamaal alaau waxaase ugu fiican saddex waxaa ku xiga uma khamsunaa kasii fadli badan shan goor inaad ku celceliso uma sabcun toddoba uma tiscun sagaal uma ixdaa cashar kow iyo toban ayaa ugu sii fiican inaad ku celceliso walaa yaziidu axadun calaa dalika qofna kama ziyaadi karo kow iyo tobanaa ugu badan sawaaءun almunfarid wa imaamu qowmin maxsuuriina raadiina biاtadwiil wاlma'muum xataa qofku hadduu keligii tukanayo kow iyo tobankaa kama badinaayo ama imaam uu yahayo dad salaadii in la dheereeyo raalli ku ah xataa hadduu imaam u yahay kow iyo tobankaa kama badinaayo wayaziidu man dukira qofka keligii tukanaya ama qofka imaamka ah oo dadka ay jecel yihiin inuu salaada ku dheereeyo wuxuu ziyaadinayaan allaahuma laka sajadtu wabika aamantu walaka aslamtu sajada wejhii liladii khalaqah wasawarah washaqa samcahu wabasarah tabaaraka allahu axsanu اlkhaaliqiin wazaada fi rawda wuxuu sheekh nawi ku daray bixawlihi wa quwatihi qabla tabaarak wayusanu waxaa la sunneeyaa iktaaru ducaa fi sujuud sujuudda markaad sujuudaysa ducada inaad badiso waa sunno lixadiidi muslim xadiidkii saxiix muslim wuxuu ahaa aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi ay raxmatii wa cafwi addoonku markuu naxariista ilaahay cafwiga ilaahay u dhow yahay wa huwa saajid waa markuu sujuudsan yahu addoonku ilaahay ugu dhow yahay faakhiru ducaa ducada badiyuu yidhi xilligaa rasuulku sala allahu alayh wasalam ay fii sujuudikum faqaminun ay faxaqiiqun an yustajaaba lakum waxaa xaqiiqa markaa in ducadiina la aqbalayo ducada sujuudda waa la aqbalaa ducada sujuudda mar walba waa la aqbali qaala albaqawi wuxuu yidhi fi lmasaabiix can shaykhayn lam ajidhu xadiiskaa kama helin cinda albukhaari وqاaل أbو هurayra wuxuu yihi kaana rasuul الlahi wuxuu haa jiray salى الlaهu عalيه wasalam yaquulu fii sujuudihi sujuuddiisa rasuulku wuxuu ku dhihi jiray salى الlaهu عalيه wasalam allahuma اkfir lii denbii kulah diqahu wajilah وأwalahu وآakhirah وcalaaniyatahu wasirah ducadaasuu sujuudda ku akhrisan jiray rasuulku salى الlaهu عalيه wasalam duco kalena marna wuu ku akhrisan jiray waqaalad caaئiشha waxay tidhi faqadtu waxaan waayey rasuula الlahi salى الlaهu عalيه wasalam leylaة min alfiraaش habeen habeenada ka mid ah rasuulka salى الlahu عalيه wasalam gogashii iyo firaashkii ayaan ka waayey faltamastuu rasuulkii waan raadiyey fawaqacat yaddii gacantaydu waxay ku dhacday calىa badni qadamayhi labadiisa lugood calooshoodii ku dhacday wa huwa fi اlmasjid asagoo masjidka ku sugan wa humaa mansuubataani wa huwa yaquul labada cagood iyagooy taagan yihiin rasuulkuna uu sujuudsan yahay oo uu leeyahay allaahumma inii acuudu biridaaka min sakhadik ilaahu ridahaagaan ka magan galaa caradaada wa bimucaafaatika min cuquubatik cuquubadaada ayaan cafigaagaan cafigaagaan magan galaaho cuquubadaada ayaan ka magan galaa wa acuudu bika adigaan ku magan galaaho minka adigaan kaa magan galaa laa uxsii hanaana calayk ammaantaada ilaahu ma koobi karo anta adigu kamaa atnayta calaa nafsik sida naftaada aad u ammaantay ayaad adigu ku sifowday rabbiyow anigu ammaantaada ma koobi karo ducadaasna waa akhrisan jiray rasuulku sala allahu alayh wasalam marka ducooyinkaa in la xafido oo mar walbaba lagu ducayso ducooyinkii rasuulka sala allahu alayh wasalam ayaa wanaagsan alcaashiru rugniga tobanaad addumaaniinatu xasilooni wey fii sujuudda dhexdiisa lagu xasilo alxaadi cashara kan koobiyo tobnaad aljuluusu fadhigii wey bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda in la fadhiisto fadhigaas ayaa rugni ah in wax lagu akhristana waa ajir dheeraada iyo sunno wa akmaluhu an yaquula inuu yidhaha rabbi ikfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warsuqnii wahdinii wacaafinii wacfu canii ducadaas inuu ku akhristana waa ajir dheeraada iyo sunno aلثaanي caشhara kan labiyo tobnaad aلdumaaniinaةu ku xasilid wey fiihi fi اljuluus fadhiga labada sujuudood udhexeeyana waxaa waajiba in lagu xasilo الثaaliثa caشhara rugniga toban iyo saddexaad aلtashahud atexyaadkii way atexyaadkaasoo alakhiiru ugu dambeeyey atexyaadka ugu dambeeya in la akhristo isaguna waa rugni arkaanu salaad ka mida alraabica cashara kan toban iyo afaraad alqucuudu fadhigu fiihi lahu liajlih atexyaadka dartiis waa in loo fadhiisto atexyaadka in fadhi lagu akhriyo waa laga maarmaan istaag laguma akhrin karo marka fiihidaa fa'daasi waa bimacna lam alraabica cashara alqucuudu fadhigu fiihi ay liajli tashahudi atexyaadka dartiis waa in loo fadhiisto alkhaamisa cashara kan toban iyo shanaad asalaatu ku sallin weeye cala اnebiy nabiga lagu saliyo sala allahu wasalam wabaaraka calayh nabiga waa in lagu saliyo fiihi ay fi lqucuud fadhiga dhexdiisa waa in nabiga lagula saliyo sala allahu alayh wasalam bacda tashahud atexyaadka bacda atexyaadka markaad dhammaysato nabiga in lagu saliyo sala allahu alayh wasalam waa rugni ka mida arkaanu salaa wa aqalu salaati cala اnebiyi waaalihi nabiga aalkiisa lagu saliya waxaa ugu yar allahuma salli calaa muxamadi waaalihi intaasaa ugu yar asaadisa cashara kan lix iyo tobnaad assalaamu salaamo naqsigu in la salaamo naqsadoo la yidhaaho ugu yaraan assalaamu calaykum ugu yaraan in la yidhaaho waa laga maarmaan waa waajib in marka assalaamu calaykum waraxmat ullah la yidhaaho oo dhinacan midigta marka hore loo jeesto kabacdi haddana marka labaad dhinaca bidixda loo sii jeesto sii jeesashadaasi jeesjeesigu waa sunno laakiin maxaa waajiba assalaamu calaykum intaas mar walbaba waa waajib waa laga maarmaan laakiin sii jeesiga dhinaca midigta assalaamu calaykum waraxmat ullah laakiin jeesashada markaad jeesanayso waraxmatullahi markaad dhehaysid wey markaad jeesanayso adoo qumaati qibladii wejigaagu u jeeda ayaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullah markaad leedahay ayaa la jeestaa haddana soo laabashada assalaamu calaykum waraxmat ullah way jeesashada waxa lala jeesanayo waraxmatullaahi lakiin assalaamu calaykum markaad leedahay adoo qiblada wejigaaga u jeedo ayaa la rabaa inaad sidaa u salaamo noqsato dadka qaarkood waxay sameeyaan waa iska dhaqan caado laakiin salaada ka mid ma aha assalaamu calaykum waraxmatullah garkay meeshan jug ku siinayan hor assalaamu calaykum waraxmatullah garkaas jugta meesha lagu siinayo meel qoraysaahi ma jirto waa iska dhaqan dhaqanka iyo salaadana in la kala saaro cibaadada waa laga maarmaan assalaamu calaykum waraxmat ullah marka yidhaahaan jug meeshan ku siinayan garkay meeshan soo marinayaan jug waa iska dhaqan meel qoraysa ma jirto marka cibaadada iyo dhaqanka in la kala saaro waa laga maarmaan waa iltifaadu yamiinan wa shimaalan midig iyo bidix bis meel kaloo wax jug lagu siinayaa ma jiraan asaabica cashara midka toban iyo toddobaad atartiibu tartiibin sida arkaanta hadda loo soo kala nidaamiyey oo loo kala hormariyey waa in loo kala hormariyo nidaamkaas la sameeyo oo aan la kala mar walbaba yani waxaa ugu horreeyey takbiiratu alxiraam iyo niyadii ayaa ugu horreeyey faatixadaa ku xigta faatixada markaa akhrisato haddana rukuuciyaa ku xiga saas in loo nidaamiyo waa laga maarmaan wallahu subxaana wa tacaala